bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idinku ku hayna waxaa kamid ah dhalinyaro taageersan mashruuca guryeynta oo banaanbaxay ka dhigay nairobi hogaamiyaha azmiya oo beeniyey in mucaaradka uu ku kala qeybsamay warbixintii guddiga wadahadalada iyo madaxweynaha soomaaliya oo maantay u ambabaxay dalka jabuuti duur wanaagsan intaasi waa qaar kamida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa khamiis sideed iyo labaatanka bisha labayo tobnaad labada kun iyo labaatan iyo saddex kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan madaxa mucaaradka dalka ee reyla odinga ayaa waxaa wareysi uu siiyey telefishinka maxaliga ee citizen uu ku beeniyey in xubnaha isbahaysiga mucaaradka azamiya loomojo wan kenya aynan ku mideysnayn warbixintii uu soo saaray guddiga wadahadalada qaran ee siyaasadeeda n a d o waa n a d c o warbixintan ayaa waxaa lagu soo bandhigay san iyo labaatankii bishii hore kadib wadaxaajoodyo bilooyin ka socday xarunta boomas ee magaalada nairobi master odinga ayaa sheegay in xubnihii mucaaradka ee uu hogaaminayay colonso msioka ay horumar sameeyeen marka la eego qodobadii ay soo jeediyeen ee laga dooday wuxuu intaasi ku daray in isbahaysi ahaan ay tixgelinayaan xorriyadda uu qofka u leeyahay inuu muujiyo dareenkiisa siyaasadeed ee sidaas awgeedna waa dareenkiisa uu muujiyo sidaas awgeedna aynan wax dhibaato ah ku qabin in la kala aragti duwanaado reyla ayaa carabka ku adkeeyey in qaar ka mid ah siyaasiyiinta azimiyo ay weli hadalhayaan qodobadii ku saabsanaa yareynta sicir bararka nololeed ee dalka ka jira balse dhanka kale in laga heshiiyey arrimo dhowra ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa tilmaamay in qodobada keli ah ee uu muranka ka taagan yahay ee warbixinta guddiga n a d c o uu yahay hoos u dhigidda qiimaha maciishada balse dhankooda ay ku adkeysanayaan in maamulka kenya kwanza uu caqabadan xallin karo madaxa azimiyo ayaa waxa uu sheegay inkastoo aan arintan laga heshiin haddana in garabka mucaaradka aynan mas-uuliyad gaar ah ka saareyn oo ay dowladda u taalo qaabka ay kula tacaaleyso reyla odinga ayaa xusay in ay sii wadi doonaan cadaadiska ay dowladda dhexe ku saarayaan yareynta qiimaha sare ee maciishada gaar ahaan canshuurta xubnaha ka tirsan azimiyo ee ku gacan sayray warbixintii guddiga n a d c o ayaa waxaa ka mid ah eugin wamalwa maada karuwa iyo sidoo kale jeremiya kioni oo sheegay in aan laga heshiin arrimihii ugu muhiimsanaa ee keenay in sanadkan ay wadanka ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn dhanka kale hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azimiyo reyla odinga ayaa waxa uu madaxweynaha dalka william ruuto ku dhaliilay safarada uu ku tegaya dalka dibadiisa waxa uu safaradan ku tilmaamay waqti lumis iyo ku-tagrifal lacaga dadweynaha madaxweyne ruuto ayaa dhankiisa horey u difaacay safaradiisa dibadeed oo uu sheegay inay yihiin kuwo lagu soo jiidanayo maalgashato caalami ah hase ahaatee master odinga ayaa hoosta ka xariiqay in safaradan aynan waxba soo kordhineynin maadaama maalgashadayaasha shisheeye ay caqabad ku noqon karaan canshuuraha la kordhiyey odinga ayaa nidaamka canshuurta ee dalka ku tilmaamay mid cabsi ku beeraya maalgashatada waxaa maanta bartamaha caasimada dalka ee nairobi banaanbax ka sameeyey koox dhalinyaro ah oo taageersan mashruuca guriyeynta ee dowlada dhexe dhalinyaradan ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan go-aamo maxkamadeed oo barnaamijkan ka dhan ahaa dibadbaxayaasha ayaa socdaal ku maray wadooyinka moy avenue tombeya iyo sidoo kale kenyatta avenue ee magaalada nairobi waxay siteen boorar ay ku qoran yihiin inay taageersan yihiin lacagaha bil kasta laga jarayo shaqaalaha si loogu biiriyo sanduuqa guryeynta dhalinyaradan ayaa sheegay in mashruuca guryeynta uu shaqo abuur u noqoday dad leh xirfado kala duwan
kutetea makazi mazuri, maana sisi tumechoka kwa kwa slamu tumechoka kuchomekewa, tumechoka kubebwa na mafuriko. Saa hii tumepata opportunity yenye tunaweza pata nyumba yetu na yenye tunajengewa kwa bei, na vijana hatuna job. Hiyo ndio mboka yenye inapigwa pale, yenye inasaidia vijana watuhurumie because hawa mafundi wote mnaniona nao hapa wataenda wapi? Tumetoka site leo tukuje tupatiane hiyo njumbi. Koti ikiangalia, tunaheshimu tunaheshimu koti sana, nani yetu, lakini tunamuomba atuangalie asinje akatuangusha. Hawa Watu wote watalala na njaa.
tuko na shida ya housing na ukiangalia kila siku nyumba zinaendelea slums zinaendelea kuongezeka na ni haki ya kikatiba ya kila mtu kuwa na nyumba decent house tunaunga mkono hii housing levy ndio tuweze kujenga nyumba mingi kwa sababu ukiangalia watu wa chini hawezi afford, hawezi, hawezi afford mortgage Wamutata na ngurubu yake aangalie hawa watoto wote wamesaliwa kama yeye, hawana kazi. Hawa wote tuliwatoa waache kuwa waisi huko kama madhare wapi wapi, sasa anataka waruti wapi kazi kisha
bishii hore ayay ahayd markii ay maxkamadda sare ee dalka sharci darro ku tilmaamtay canshuurta sanduuqa guryeynta madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka musaale mudhavade ayaa waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay diyaar u tahay in ay fuliso ballanqaad kasta oo ay kenyaanka u samaysay xilliga ololaha doorashada sanadkii hore wuxuu carabka ku adkeeyey inay qaadayaan tallaabooyin la doonayo in lagu yareeyo qiimaha sarreeya ee maciishada mudhavade ayaa dhanka kalena tilmaamay in musuq maasuqa iyo ku-tagrifalka lacagaha dadweynaha aan marna loo dulqaadan doonin waxa uu kenyaanka ku booriyey inay si buuxda ugu hogaamsamaan xeerarka degsan aysanna ogolaanin bixinta lacagaha canshuuraha waa lacagaha laaluushka ah madaxa wasiirada dalka ayaa xusay inkastoo sanadkan lasoo saaray xaalada waa lasoo maray xaalado adag oo dhaqaale inuu sanadka soo socda rajaynayo in isbedelada dhanka horumarka ah uu wadanku ku tallaabsado gudoomiyaha dalada hogaamiyaasha muslimiinta ah ee dalka nimlef laanta ismaamulka gaarisa sheekh xasan cabdulaahi camey ayaa dowladda dhexe wuxuu ku booriyey dadaalka ay wado ee lagula dagaalamayo ka ganacsiga isticmaalka maanduuriyaha waxa uu ku baaqay eh, in hogaamiyaasha ismaamulada gobolka waqooyi bari ee gaarisa wajeer iyo mandheera aynan fududeysan khatarta ay arrintan leedahay intaas ayuu ku daray in culimmada gobolka ay doonayaan in khudbadda jimcada beri ah ay dadweynaha ku baraarujiyaan saameynta maanduuriyaha waxa uu sidoo kale ku taliyey in lasoo dhiso guddi ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada si gobolka waqooyi bari looga ciribtiro ka ganacsiga iyo isticmaalka daroogada
waxaan rabay inaan ka hadlo arrimaha ku saabsan mukhaadaraadka oo aad iyo aad oo u fidahayaan gobolka waqooyi bari Eh, haddii ay tahay wajeer haddii ay tahay mandheer haddii ay tahay garis aad loogu fidihayo waayadan dambe aad looga calacalaya meelo badan Eh, mukhaadaraadkaas oo dagaal weyn looga hayo wadanka xaggiisa oo maaragtay aad wa dowladda ay oola dagaal hayso weliba madaxda sare ee dowladda sida madaxweyne ku-xigeenka oo kale aan maqalna mar walba ka hadlahay arrinta iyada oo dagaal aad iyo aad u xoog badan ku hayaan annagan aad moodo dadkeenna iyo madaxdeennaba inay ku baraarugsaneen sidii bahalkaa loola dagaali lahaa walaalayaalow ee mukhaadaraadka siday u galeen waad aragtiin jiilkii soo kacayay ubadkii soo kacayay hadda hor lahaa dhalinyartii see u maarata faraha kulul oogu hayaan ee gobolka central iyo mombasa iyo meelo badan oo wadanka ka mid ah dhibaatooyinka ay u geysteen iyo sida ay u galeen waad aragteen dadkii da-da yarta ahaa oo dhan ay u dhammaan hayso marka arrinta ayada ilaaha mahadle annaga waan ka faynaa dhalinyarteenna maasha allah waa aad iyo aad bay u fiican yihiin oo nadiif u yihiin taana waxaa yeelaysaa diinta islaamka dhaqanka islaamka ayaa yeelaya waa ogtihiin diinteena islaamka waxyaalaha noocaas oo kale ee mukhaadaraadka iyo wixii la halmaalo ee diinteena ma oy ogolo oo islaamka aad buu arrinta ayada uga hortegay marka sidaa darteed in badanna culummada way ka hadlaan masaajida sida hadda khudbada soo socoto oo kale jimcada soo socoto berri ee haddii laa yidhaahdo culamaa udiinka gobolka waqooyi bari kulli waxay rabaan inay ka hadlaan arrinta ayada ee oo khudbooyinka oo dhan looga hadlo marka culummada way hadlahaysaa habeen iyo maalin arrintaa aad baa looga hadlayaa laakiin waxaad moodaa dadweynihii inayna ku baraarugsaneen madaxdii dowladda iyo madaxdii county government iyo kuwii lasoo doortaba dhammaan mcyaashii iyo mbiyaashii kulli madaxdeena inayna ku bara- arrinta ay ku baraarugsaneen ayaad moodaa walaalayaalow waxaad yeeshiin ololaha weyninka badan ee dowladda ay ku jirto oo waqtigii uhuru lasoo bilaabay oo baarar meelo badan oo khamriga macmalka lagu gadaayo oo xashiishka iyo bangiga lagu gadaayo oo la qabtay oo la xirxiray oo ilaa ay haddana socoto madaxweynaha uu leeyahay ool weyn baan oogu jirnaa arrintaas sidaan ku baabi'in lahayn arrintaa iyada waxaad moodaa annaga weli inaana ku baraarugsaneen oo aanan la soconin marka fursad iyo jans oo muhim ah waaye oo waqti kale aan laga yaaba inaan la heli karin dowladda madaxdeeda sare ee joogaan county ee national government madaxdeeda sare ee joogaan sida maaragtay county commissionaha iyo rc-ga iyo maaragtay dhiyoyaasha iyo dc-yaasha kulli dhammaan waa inay arrintaa iyada la iska kaashado oo aan garab siin soomaali waxay dhahdaa roqo ninkii laha ku jiifo ma kacdo marka annagaba haddaana xil iska saarin oo aan isku taxallujin haddii nin intuu kaco kuu shaqayn oo dhulkaada iyo dadkaadii kuu hagaajini ma ay jirto wax walba oo xumaan iyo kharib oo socdo waxaa la rabaa maaragtay dadka dhulka u dhasha ee dhulka iskale ilaahay ka sokoyo mas-uuliyiinta ka ah degaanka dadka ku dhasha inay xil iska saaraan weliba dadka kenyaanka kale ee dhulka kale ka imaanaya bahalkaas nimanka shaqaalaha ee guryaha dhisaan subaxii haddii ayna bahalkaa ayna nuugin maba shaqayn karaan wax ma qaban karaan xashiiska wuxuu ka yahay agtooda caadi guryaha ay dhisayn meel walba waa inay ku dhuftaan bahalka kuwa carada guraan kuwa guryaha dhisaan kulli waxaad arkaysaa maaragtay oo caadi u isticmaali hadaraani oo isqarinaynin marka arrintaasna qari badan iyo dhib badan bay u leedahay dadka degaanka iyo dhalinyarta ubadka soo kacayin ummadda waxay ku xisaabtami lagu xisaabtami ee qiimaha leh ee waxaa waaye ubadka soo kacay dhalinyarta soo kacaysa ee hor leh waaye odayaashan iyo dadka markay tagaan waxa meesha kusoo haray oo madax dadka u noqon doona waa dhalinyarta alxamdulilah dhalinyarteena way fiican yihiin masaajida aad iyo aad bay u camiraan maasha allah salaadaha way ku fiican yihiin khayraadkeena way ku fiican yihiin laakiin haddana waa khataroo soomaalida waxay dhahdaa biyo socdaan baa biyo fadhiyaan kiciyaan waan maqlaynay aad baana dowladda ugu mahad celinaynaa tilaabooyinka ay qaadahayso ee nairobi aan ka maqalhayno sida xashiishka oo kale bahalkan la yidhaahdo ma shishada oo kale waanu arkayna hadda gabdho soomaali ah oo bahalkaa lagu qabtay baan arkaynay habeene hore oo tv-ga aan ka arkaynay idaacadahan aan ka dhegaysanayno marka arrintaa waa arrin nasiib darro oo aad looga naxo dad muslim oo dhaqan iyo diin leh inay waxyaala noocaas oo kale ay ku kacaan runtii waa nasiib darro weliba haddana dumar sii ah marka allahayna barakeeye arrintaa loo wala istaago xil ha la iska saaro weliba guddi oo arrintaa iyada u xil saarnaado oo culummo leh oo odayaal leh oo dhallinyar leh oo haween leh oo madax dowladeed leh ha la hagaajiyo ha la iska kaashada arrintaa iyada ha la cirib gooyo
maamulka qaabilsan dhismaha wadooyinka waaweyn ee dalka kenya ayaa waxa uu shaaciyeeyey in si kumeel gaar ah loo xiray ilaa iyo shan wareego oo baabuurta ku kala gudbaan oo ku yaala hareeraha wadooyinka waa wadada weyn ee uhuro highway ee magaalada nairobi wareegyadan ayaa kala ah nyaanya stadium bunyale hayle salaasa avenue kenyatta avenue iyo university way waxaa xiraanayaan laga bilaabo maanta ilaa iyo kowda bisha koobaad ee sanadka labada kun afar labaatanka agaasimaha guud ee maamulka kanaha ayaa arrintan u aaneeyey howlo dayactir ah oo la sameynayo dhanka kalena gaadiidleyda ayuu ku booriyey in ay taxadar muujiyaan ayna raacaan tilmaamaha waaxda taraafikada sidoo kale shalay ayay ahayd markii maamulka kanaha uu shaaciyey in la xiray qeyb ka mid ah wadada weyn ee nairobi southern babers gaar ahaan inta u dhexeysa isgoosyada langata iyo ngonga qeybtan waxay xiraan doontaa ilaa iyo saddex iyo labaatanka janaayo ee sanadka soo socda maadaama halkaasi buundo laga dhisayo maamulka ayaa sheegay in marka buundada la dhammaystiro uu yaraan doono cidhiiriga dhanka isu socodka gaadiidka ee caasimada dalka ka jira mid ka mid ah qoysaska tuulada niyomrimba ee ka tirsan waqooyiga ismaamulka elmira ayaa waxay dalbanayaan inay cadaalad helaan tani ayaa timid kadib markii uu geeriyooday xubin ka tirsan qoyskaasi oo lagu magacaabo jackson macory obero oo ahaa konton iyo sagaal sano jir waxay sheegeen ilaa iyo hadda laamaha ammaanka aynan u cadeynin qaabka uu ninkan u geeriyooday inkastoo uu gacantooda ku jiray booliiska ayaa maandhi xiray kadib markii lagu eedeeyey in uu moos ka xaday beer halkaasi ku taala inkastoo uu eedeyntaasi iska fogeeyey xubnaha qoyska ayaa dalbanaya in loo faahfaahiyo sida ay wax u dhaceen
Sasa nkauliza moja la attendance hii, hii ni ndugu yangu, lakini majina sio majina yake. Nkawauliza au kuwa na kitambulisho kinaye kumtambua, kwa maana alikuwa anatembea na vitu zake zote. Wakasema sisi hatujui hiyo maneno, mwende muulize kwa polisi, kwa maana polisi yenyewe ndio mpeleka kwa mochari. Sasa nkauliza wapi nguo zake, wakasema nguo zake hakuna, ati silichomwa. Sasa nikasangaa nguo za mtu ambaye ameuawa mbona sinachomwa?
hatukuna enda, enda corruption yeye na na Samba yoyote, hakuna shida na yeye. Hata nimesangaa ile vitu kile ki- makosa toka kiwaka ikatokea hapa.
tulisikia aliumizwa sana, aliumizwa na marungu, akafunjwa mguu, akaumizwa kila kila bahari, mpaka akapiga nduru, mpaka akakucha aka, akasilahi sasa, ah, akapa- aka- akakosa fahamu.
gudoomiyaha dowladda dhexe ee ku matala waqooyiga yanmira simon amondi ayaa waxaa uuna xatooye waxa uu sheegay inuu xatooye sameyn balse ay wadeen baaritaano dheeraad ah oo ku aadan sababta keentay in la jir dilay ka hor inta aan laamaha ammaanka lagu wareejin kuna mwanaume mmoja ambao ali ilisemekana alikuwa anashukiwa ya kuwa alikuwa anaiba ndizi na kutokana na hayo ikasemekana alifumaniwa na akaweza kupigwa na baadaye kupelekwa hospitali akafa lakini baada ya uchunguzi ambao tumekuwa nayo hapa na pale tuna inathibitishwa kuwa marehemu hakuwa naiba
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay magaalada jabuuti caasimada jamhuuriyadda d jabuuti ujeedka socdaalka madaxweynaha ayaa waxaa lagu sheegay si ambaqaadka dadaalada wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan iyo xalinta colaadaha ka aloosan deegaano ka tirsan soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa wafdigiisa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya axmed macalin fiqi wasiirka ganacsiga jibriil cabdirashiid iyo cabdikariin xuseen guuleed oo ah ergiga gaarka ah ee wadahadalada soomaaliya iyo somalilan u qaabilsan madaxweynaha dowladda jabuuti ayaa martigelinaysa dadaalada socda iyadoo dhanka somalilan wadahadalka oo kaga qaybgelaya madaxweyne muuse biixi cabdi arintan ayaa waxa ay kusoo aadeysaa iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu sidaan oo kale sanadkii hore dalka jabuuti kula kulmay madaxweynaha somalilan musharaxiinta mucaaradka u tartamaysa xilka madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa aragti mideysan ku go-aamiyey in doorashada lagu galo xildhibaan kadib kulan ay ku yeesheen magaalada garoowe war saxaafadeed kasoo baxay musharaxiinta xilka madaxweynaha puntland ayaa waxaa lagu sheegay inay kalsoonida kala laabteen guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka cusub ee puntland musharaxiinta mucaaradka ayaa isku raacay in doorashada madaxtooyada puntland ku dhacdo waqtigeeda oo ku beegan sideeda janaayo labada kun afar iyo labaatan laguna galo afartan iyo sagaal xildhibaan maadaama s c khaatumo ka baxday puntland sida war-saxaafadeedka lagu sheegay dalada musharaxiinta mucaaradka puntland oo ka kooban toban iyo shan xubnood ayaa sidoo kale kaga digay madaxweyne deni iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka inay sii wadaan hawsha doorasho aan heshiis lagu ahayn dhanka kale ciidanka booliiska maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa gacanta ku dhigay qoys u dhashay dalka suuriya oo ku eedeysan inay daha fara badan ka dhaceen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya booliiska gobolka puntland ay karkaar u taqaano oo kaashanaya waaxda dambi baarista u qaabilsan booliiska ee c i d da ayaa gacanta waxay ku dhigeen qoyskan oo ku eedeysan inay dhaceen sagaal boqol iyo afartan garaam oo dahaba magacyada qoyska oo ka kooban afar xubnood ayaa booliiska waxay ku sheegeen inay kala yihiin cabdikariin axmed al muhamed jamiila qaasim yuusuf cabdalle cabdikariin axmed iyo sidoo kale malaay cabdikariim axmed waxaana ay sheegeen in cadaaladda la horgeyn doono muuqaalo ay ka muuqdeen ee saddex ka mid ah shakhsiyaadkan ayaa la wareejinaya maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada kuwaasi oo ku sugnaa goob dahabka lagu iibiyo oo la sheegay inay ku taalle gudaha degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya dadkan ayaa la sheegay in ay ayagoo lacag faalsa awatay amaba been abuur ah ay ku qiyaameen ee haweenkii halkaasi dahabka ku gadanayay ayna ka dhaceen dahab cadadkiisa uu gaarayo sagaal boqol iyo afartan garaam gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya yuusuf xuseen jimcaali madaaleh ayaa saaka waxa uu la hadlay ciyaartoyda gobolka banaadir kaga qeybgalaysa ciyaaraha gobolada soomaaliya oo maalinka sabtida lagu wado inay muqdisho ka dhacaan gudoomiyaha ayaa kula dardaarmay ciyaartoyda inay koobka caasimada soo hooyaan islamarkaana ay si wanaagsan usoo dhoweeyaan dadka kale ee ciyaartooyda ah ee ka imaanaya gobolada kala duwan ee wadanka waxa uu gudoomiye madaalo kula dardaarmay in ay rajo weyn ka qabaan kooxda gobolka banaadir islamarkaana guul ay ka rajeynayaan
kooxdii aan rajaynayno inay koobka gobolada inay noo hantaan inaan hortaagana banaadir wuxuu ahaa jiray ciyaartoyda marka la ciyaarayo ciyaaraha gobolada hormuudow ahaa jiri kismaayo jowher maxay banaadir meelaha carabka lagu dhiftay ahaa jirta iyo hargeysa iyo waa ogtiina malaynaa cowke asagoo tebinaayo annagaa sidan annagaa sidana markuu lahaa maaragt oo ka sheekeynaya isbortiu ka sheekeynaya sida uu ka dhawaajiyey afhayeenku waxay haysatiin sacabka ugu barlaaraa iyo taageer ugu ballaareed ciyaaraha gobolada ayaad haysatiin waxaan rajaynayaa inaadan muraal jebina shacabka magaalada muqdisho oo runtii isu soo bixi doono oo garoonka daafiisa soo buuxi doono inaadan muraal jebinan ilaahay ka baryayna idunkana waxaan filayaa muuqaalkiinna ayaa ii muuqdo ah nimka koobka qaadi laha inaad tihiin waxaan is leeyahay kuradu saaxiibtinimay leedahay kor isudhiibay leedahay haddii qof keligii iskala cararo israa ila adiga goolkaad ka isbaasha gey meel dhaxaa looga soo dhigaa intuu daalo laakiin dhagdhagdhag marka la siisiiyo oo laysu dhiidhiibo xirfadahaas ayaga ah waa ogsoontihiin intaasoo sanaad ciyaar ku dhex jirteen intaasaad daawanaysiin macallimiintiinna waa idla dardaarmeen saan qiyaasaayo gooldhaliyaha iyo difaaca waa labada tiiro oo aasaasiga ah iyo cidda dhexda ka dheelaysa u keenaysa gooldhaliyuhu haddii aan beronig loo keenin mahelaya waa maya difaacan haddaan la soo weeran waxmuu difaacaya waa maya waxaad tihiin marka kudlad isku xidhanaad tihiin oo aan kala maarmin oo isu baahnaad waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo maantay ku soo aaday inaan idiin imaado berigii safar waanaga aaday laakiin mar kasta waxaan daraynaayay inaan idin imaado anagoo idin dhiiri gelinaayo laakiin maanta way ka dhowdahay maxaa yeelay sabtidaa la ciyaaraya waxayga diban u dhiganaya ee fogtor waa idin imaan kara ee waxaan isleeyay markaad u tagto armay ilowaan qalbigooda dhaqsiba ka madoobaataa ayaa is lahaa marka waxaan isku soo aadinayay iyadoo hal maalin ciyaartu ay ka dhimanta ama saacado kooban ay ka dhiman tahay waxaan filayaa caawana waxaan ku ballansan tihiin cashaa ku ballansan tihiin soo saas ma aad ku ballansan tihiin haddii aad guulaysatiinna waa sida la idin sheegay guushiinnu haddii ilaa yidhaahdo dad badan ayaa arki doono idinkuna waa arki doontiin haddii ilaa yidhaahdo marka waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa ciyaar wanaag waxaan idin rajaynayaa martina waa leedin yahay qorshaha ku darsada haa niman cadowahoo iska difaacayo qolyo kale keliya maahidin martina waa leedin yahay martidana soo dhoweeya ciyaar wanaag kula ciyaara haddana isdhehina war martidaa leedin yahe marti waxbaa aa la siiyaa martida koobka siiya yaa lasdhehen haddii ilaa yidhaahdo marka koobkiinana difaacda idinkuna qaata laakiin gobolada kale kulligood idinkay marti idin yihiin insha allah marka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum
ciidamo ka tirsan kuwa difaaca deegaanka oo ka qayb qaadanaya dhamaystirka howlgalka al-shabaab ka dhanka ee ka socda deegaanada gobolka mudug ayaa galinkii dambe shalay waxaa lagu sugunteeyey magaalada xinlabi ee gobolkaasi mudug mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda soomaaliya culimmada deegaanka iyo saraakiil ciidan ayaa la dardaarmay ciidamada deegaanka ee al-shabaab dagaalka kula jira ee gobolka mudug ku sugan
waa inaan uusan naga mid noqon mid salaada ka taga waa inaan iska ilaalina muqaadaraadka iyo waxyaalaha maandooriyaha ah waa inaan iska ilaalina waxyaalaha maalayacniga ah waa waajibna saaran taasaan waxaan ku gaari karnaa guusha adduun iyo aakhiro hadda waxaanu la dagaalamaynaa cadow waxaa ilaahay ku tilmaamayaa qur-aanka qofku markuu sabro uu dhabar adayg sameeyo sidaa u samarteen oo kale oo ilaahayna uu ka cabsado cadowga ayadaa looga guulaystaaba ayadaa cadowga waardiye iyo xirsi kaaga noqota wa in tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kayduhum shay'a haddaad ilaahay sabartaan ilaahayna ka cabsataan cadowgiinna hagartoodii makro waxba idinka tari maayaan waad ka guulaysanaysaan waad ka adkaanaysaan waxaad difaacanaysaan maalkiinna xoolaha ay baadin kaga qaateen waxaad difaacanaysaan sharafkiinna oo ah carruurtaa dhasheen iyo xaasaska aqabtaan waxaad difaacanaysaan naftantiinna oo ay xoohay si dulmi aho bareer cada ay usoo maageen khawaarijta al-shabaab waxaan rabnaa taasna inaan kaga mahad celin dhiirgeysinimada qaadateen iyo go'aankaa qaadateen inaad go'aan qaadato wax salan ma waxaa waaye casiimada ambiyaaba lagu ammaano ulcasmi layidhaha qofka inuu go'aan leeyahay wax shay qaaliya waa waxaan rabnaa si guud inaan inkaga mahad celinna halganka wadeen wixii iyo allakacabsigana sheekh muuse noo sheegay shaqadaan hadda aan hayno waa shaqo in badan maaragtay aad soo hayseen weeye in muddo ahoo maaragtay hadda soomaaliyaba sida badan ay dansaneed shaqa maaragtay aad soo hayseen weeye maantana hadda xaaladda waxay taagan tahay gebangebo ayay taagan tahay khawaarijtii waxay taagan yihiin gebangebo ay taagan yihiin waxay taagan yihiin xaaladu qarqaro insha allahu tacaala waxay taagan yihiin adduunyana inaysan haysan aakhirana maaragtay aysan rajaynayn bay taagan yihiin intaas yartaa marka inaan maaragtay soomaaliya waxa weeye ka maaragtay dadka cirib goynaya aan ka mid noqonno oo baabi'inaya khawaarijtaas ilahay gacmeen inuu ku cadaabaan rajaynayna insha allahu tacaala waxaad og tihiin dalku wuxuu ku jiraa dagaal aan kula jirna khawaarijta waa midda meeshan u fadhidaan waxaad og tihiin maalmahan hawlaha ka socday caad iyo shabeellow iyo jeexjeex hawlaha ka socday anugu hadda shalay waxaan joogay jeexjeex saakana waxaan ka soo tegay caad eeryadeeda waxaan u nimid inaannu isku baraarujinno hawshaas in maaragtay loo istaago qof walbaana kaalintiisii uu ka qaato maalmahan waxaannu ku jirnaa maalmo farxad badan wanaag badan qurux badan
codkaasi wararka soomaaliya ee ugu dambeeyay aan mawluud ka qod- ka codsado qodobada dibadda mahadsanid faadimo wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in konton qof oo falastiiniyiin ah la dilay laguna dilay weerar saaka israa'iili ka geysatay magaalada beytlahiya ee marinka khaza magaalada khan yunis iyo sidoo kale makhaazi hay-adda lanqeyrta cas ee falastiin ayaa dhankeeda sheegaysa in ugu yaraan toban qof ah lagu dilay halka labaiyo toban kalena lagu dhaawacay weerar ka dhacay meel u dhow isbitaalka magaalada elamaal ee koonfurta khan yunis ugu yaraan koob iyo labaatan kun boqol iyo toban ruux ayaa tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkan lagu dilay duqeymaha israa'iil ay weli ka wado khaza waxaana halkaasi lagu dhaawacay konton iyo shan kun laba boqol afartan iyo saddex ugu yaraan afartan ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dalka liberia gaar ahaan bartamaha waqooyi madaxwaxda caafimaadka ee liberia francis kati ayaa laga soo xigtay inay qaraxday mid ka mid ah booyadaha shidaalka qaada dhacdadan ayaa laga soo tabiyey meel boqol iyo soddon kilomitir u jirta caasimadda dalkaasi liberia ee monrovia waxaa dhacdadaasi ku dhaawacmay dhowr qof oo kale francis kati ayaa intaasi ku daray in dabagal lagu sameynaya dad la la'yahay oo la rumaysan yahay inay ka mid ahaayeen shakhsiyaadkii ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa ciidamada militariga iyo waaxda qaabilsan barnaamijka hubka nukliyarka ku amray inay dardargeliyaan u diyaargarowga ku aadan inay dagaalamaan wuxuuse ka xariiqay inay qasab tahay in laga falceliyo waxa uu ku tilmaamay daandaansiga xaddhaafka ah ee uga imaanaya dhanka maraykanka qodobada caalamka waa naga inta aan dib idinkugu celiyo faadimo wamaadsanyahay mawliid warkii aad kala socoteen idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari waa inaga intaas